wacan idil ahaantiinba halkani waa radio timcade oo aad ka dhagaysataan barta internetka ee ciwaankeedu yahay radio timcade com barnaamijkeennan iyo toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aannu la yeelanay warsaab ku-xigeenka gobolka gabiley mujaahid cali cabdi cabdilaahi cali case nimco maxamed ibraahin oo waraysigaasi inoo soo qaaday ayaa ugu horreyn weydiisay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gabiley su-aal la xidhiidha taariikh nololeedkiisa iyo wakhtiyadii uu ku biiray halyeeyadii naftooda u soo horay waddankooda hooyo ee snm waxaanu ku jawaabay mujaahidku sida tan
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay walaal walaal horta ee waxaan dhashay anigu sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii waxaan ku dhashay meel miyi ah oo degmada allay baday ka tirsan ciyaraantii halkaasi ayaan malcaamadda qur-aanka ka galay meel la yidhaha taysa runtii wax yar kadibna waxaan usoo wareegay hargeysa hargeysa ayaanan qur-aanka iyo kasii watay kadib waxaan u gudbay berbera berbera ayaan dugsiga hoose kasoo bilaabay sanadkii kun iyosagaalboqoliyotodobaatankiibaa uulada halka aan kasoo bilaabay dugsigii dhexe iyo sarena hargeysa ayaan ku dhammaystay dugsiga sare ee farsamada gacanta ee hargeysa ayaan waxbarashadii sare ku dhamaystay sanadkii kuniyoaaaqoiyoieeaniyo labadii sanad dugsiyeedkaasi ayaan dhammaystay kabacdi waxaan u gudbay sanadka shaqada qaranka loodhan jiray baan dabeetana galay sanadkaa shaqada qaranka aniga oo ku jira ayaa waxaan u tallaabay oo aan ka mid noqday ururkii loodhan jiray snm may kii ayaan ku biiray snm ilaa iyo kii wadanka la xoreynayana snm ayaan ka mid ahaa kabacdi intii wadanka lagu soo noqday runtii shaqooyin kala duwan baan qabtay gudoomiye waxaad halkaana nooga warantaa bal shaqooyinkii kala duwanaayaad soo martay shaqooyin kala duwan baan runtii intii wadanka lagu jiray noqday bilowgii waxaan la shaqeeyey hay-adii la odhan jiray sc f sifta children fun u k kabacdi hay-adaasi markii ay wadanka ka noqotayna waxaan u wareegay oon ka shaqeeyey wasaarada maaliyadda oo aan ka shaqaynayay ilaa iyo wasaarada maaliyadda qaybta ladha waxda cashuuraha beriga ayaan ka shaqaynayay ilaa iyo labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo afartii ilaa iyo labadii kun iyo sideediina waxaan ka shaqaynayay waxaan u wareegay wasaaradda waan ka ruqsaystay oo waxaan u wareegay shirkadaha barayfatka ah shirkadaha telefoonada ayaan u wareegay inta aan ka dambaysay waxaan galay jaamacadda hargeysa ayaan galay intii aan dhiganayay muxuuaha inta aan wasaaradda iyo shirkadaha ku jiray kadib jaamacadda hargeysa ayaan galay jaamacadda hargeysa runtii nasiib daro imaan wada dhammaysanin laba sannadood ayaan looga qaatay kadibna waan xidhay aniga oo muxuu ahaayey duruufo oo gaara daraaddeed ayay halkaasi ayay iigu xidhnayd intaa kabacdi waxaan galay muxuu ahaay shirkadaha barayfatka ayaan galay shirkadihii barayfatka ahaana waan ka wareegay waxaanan u wareegay muxuu ahaaye inaan maamulkan kale ee dowladda aan galay ee muxuu ahaay barisaab ku-xigeenka oo markii aan xusbigan kulmiya oo ku guulaystay talada la ii magacaabay saas ayaanan ilaa iyo iminka halkaa ku joogaa
waa hagaa gudoomiye haatan waxaan gudagelaynaa barnaamijkeeni gaarka halkaasoo ku saabsan gobolka gabiley su-aasha koowaad ayaan ku weydiinayaa sidee buu u qabsoomay isbedelkii ka dhacay gobolka gabiley wallaahi walaal si fiican buu u qabsoomay ilaahay baana lagu mahadiyaa gobolka gabiley run ahaantii intii aanu anagu joognay lixiyo tobankii augos ayaa naloo magacaabay xilka muddadaasi ayaanu joognay iminka ilaa noqonaysa muxuu ahaaye ilaa ku dhowaad shan bilood ayay noqonaysaa runtii isbedel wanaagsan baa inahaasi intii aanu joognay aanu dareemaynaa maxaa idiin qabsoomay intii aad talada la wareegteen idinka maamul ahaan ha walaal wallaahi wax fiican ayaa noo qabsoomay oo haddii aan kuu sheego inta aanu la wareegnay waxyaabo fara badan ayaa noo qabsoomay runtii oo ay kow ka tahay ta ugu muhiimsan ee gobolkaasi ka jirtay oo ahayd arinta nabadgelyada arinta nabadgelyada oo runtii ahayd arin aad iyo aada muhiim u ah oo dhex taallay muxuu ahaaye khilaaf dhexyaalay laba beelood oo walaalo ah oo aagga ceel bardaale labadaa beelood ee halkaa walaalaha ah arrintooda oo runtii badan soo jiitabaysay oo muddo dheer oo aanu ahaydna arrimaha qabyada ah ee aanu kala wareegnay maamulkii hore arrintaasi runtii sida aad idinkuba ka warqabtaan waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee intii aanu gobolka joognay noo qabsoomay ee la isla qaatay in nabadgelyo arrintii khilaafka lagu dhammeeyo meel wanaagsan ayaanay maraysaa runtii heer bilowa ayaanay taagan tahay madaxweynuhuna waxa uu magacaabay guddi wasiirka ah iyo barasaabada labada gobol howdal iyo gabiiley oo soo dhoweeya arrintaasina meel wanaagsan ayay walal maraysaa insha allahna ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay muddo dhow si nabadgelyo ah oo arrintaasi laga bogsado ay ku dhammaato taasi haddii aan qodobada ugu waaweyn ka soo qaado waxyaabo kale oo fara badan ayaa noo qabsoomay intii aanu gobolka joognay runtii horumar badan oo xagga maamulka dowladaha hoosena aanu isla kaashanay baa jiray haddii ay noqoto dhismaha iskuulka timacadee secondary iskuulka oo iminka dhismayaal badan aan ku kordhinayno oo socdo dhismihiisu haddii ay noqoto cisbitaalkii weynaa ee gabiiley oo aanu ka shaqaynay oo isaguna heer iminka gabagaba ah oo muxuu ahaay in cisbitaalkii weynaa loo wareejiyo ay tahay waxaa kaloo walaala inoo qabsoomay shirar badan oo xagga nabadgelyada oo aanu yeelanay dowladda aynu jaar ka nahay ee etoobiya oo gobolka gabiiley runtii uu hormood ka ahaa in isuimaatinkooda iyo martigelintooda iyo qabanqaabadooda kuwaasina walaale waa inoo qabsoomeen intaa kolley dee horumarku waa iska socdaayo degmooyinkana runtii iyagana saasoo kale ayay horumarku uga socdaa hadday tahay xagga waxbarashada iyo haddii ay tahay xagga kale mxuu ahaay barnaamijyada kale ee asaasigaaba aada iyo aad baan walaal ugu rajawaynahay in si fiicanna ay noogu sii hirgalaan
waxga gudoomiye waxaa kale oo aan ku weydiinayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolka gabiiley ka jiray khilaafyo badan kuwaasoo ka dhexloosna haweenka gabiley kuwaasi oo ku loolamayay hogaanka ururka naw kuwaasi oo weliba xaflado kala duwan ku qabsaday gobolka gabiiley arintaas bal maxaad ka ogtihiin arintaas walaalay way jirtaa runtii koley sida saxaafada iyo muxuu ahaay wasaydadaba koley la geliyey arintaa waa ay jirtay oo koley dumarka oo ka koobnaan koley dumarkii kulmiye ayuunba ay ahaayeen xagga maamulka uun isku yara qoloba ay si isugu yara qabatay arintaasina koley anagu maamulahaan dadaal badan ayaanu ka galnay inaanu isku soo dhaweyno dumarkana isu keenno hal urur oo ay ku midaysan yihiinna aanu samayno ayaanu runtii isku daynay waananu hawshaa bilownay waananu isugu yeedhnay runtii waananu turxaanbixin dhexdoodaana waa samaynay waxaananu magcawnay inay hal urur uun ku midoobaan oo ay yeeshaan gudoo gudoomiye keliya iyo muxuu ahaay gudoomiye ku-xigeen annaga oo muxuu ahaay labadii dhinac isu keenay meel wanaagsan ayaana noo hormaraysaa runtii dhowaana way naga gabagaboobaysaa arrintaasi
wahagaa gudoomiye wax kaloo aad wax nooga sheegtaa waxaa jira cabashooyin ka imanaya dhinaca booyadaha kuwaasi oo sheegay in lagu qaaliyeeyey sixirka biyaha idinka maamul ahaan arintaas maxaad kala socotaan wallaahi horta walaal booyadaha anigu arintaa in wax la qaaliyeeyey lama socdo booyadaha waxaa jirtay booyaduhu waxa sidaad og tahayba gabiilay ma ay lahayn biyo macaan oo maay jirin ceelkaa bator ee ayaa biyo macaan laga helay kabacdina ceelkii batoreed in gabiile biyihiisa loo soo xidhiidhiya ayaa muxuu ahaaye la qorsheeyey oo ay unisef iyo ay aada uga shaqaynayeen arintaasi oo contributionka gabiile maamulka gabiile xagga dowladda hoosena uu aada u qayb dhexaadla ka qaatay kulley ceelkaasi waa la soo xidhiidhiyey biyihiisina waxay noqotay tuubooyinkii in la keeno biyihii macaanaa lagu soo shubo taangigii gabiiley halkaa marka ay marayso ayaa waxoogaa dhibaataabaa kulley iska dhacday oo intii aan biyaha lasoo xidhiidhinin booyaduhu waxa ay ka dhaasan jireen ceelkaasi ayay biyaha ka soo dhaamin jireen markii ceelkii tuubooyinkiisii loo soo xidhiidhiyey magaalada waxay noqotay booyadihii in laga joojiyo oo la yidhaahdo muxuu ahaay biyihii ceelkii kuma wada filaan karaan in booyadana ka dhaamiyaan magaaladiina loo soo xidhiidhiyo marka booyadaha waxa loo qorsheeyey iyagu inay kasoo dhaansadaan labada ceel ee xagga shishe ee bator dhinaca kala beyrka xiga arrintaasi ayuunba ay ka cawdeen biyihiina waa loo soo tallaalay gabiiley inkasta oo uu yaryahay mashiinka saaran oo hadda unisef ay ku maqan tahay mashiinkanka xoog weyn oo biyo badan soo bamgareeya si ay magaaladu biyaha uga wada dheragto marka intaa uun la wado hawshaasi ayaa booyadahana la yidhi inta aan ogahay koley kasoo dhaansada idinku ceelasha xagga shishe ee kala bayrhka ee bator taasi ayaanay ka yara ayay booyaduhuna ka yara cawdeen anugu kolley arrinta la qaaliyeeyey runtii sidaa ulama socdo laakiin seenahaasaan aanu ka ogahay waxaa ku yaala gobolka gabiiley garoon diyaaradeed kaasi oo in badan xidhnaa ilaa hadda aan si fiicanna u shaqayn ma ka howlgasheen arrintaasi si bal garoonkaasi uu dib u shaqeeyo ha walaal waanu ka howlgallay garoonka ilaa laba jeerna wasiirka duulista iyo hawada runtii waabuu yimid oo garoonkaas inuu shaqeeyo hawshiisa waa la waday sida aad og tahayna walaal gobolku ma laha muxuu ahaaye waxaa la yidhaha micidaadka cagafridan waaweyn ee ama baldoosarta ama runtii kuwan wadooyinka iyo laamiyada sameeya gobolku ma laha waxaanu codsanay bal garoonkaasi wasiirkana markii aanu isla aragnay oo sida kudhiis uu noo ballanqaaday in garoonkii hargeysa laga shaqeynayo intaa kadibna kaargoogu uu ka degi doono muxuu ahaaye kala baydh isaga kudhiisa waan isla qaadanay markaa garoonka runtii inkastoonu garoonku dee laami mu ahayna wuxuu ahaa iska garoon jircadaa bal intaa wixii muddadii la moogaa wixii amageeda kasoo baxay ama in laga nadiifiyo wasiirka iyo waanu isla qaadanay hawshaasina kolley hawl imika dee aan ku dhaqaaqi doono oo wasiirkana aanu isla qaadanay muddo ay noqotaba dhowaan ayuunba ay tahay si kaargoogii halkaa uga soo dego ayaan taasina wasiirkana waan kala hadalay runtii in badan gobolka gabiile waa gobol wax soo saarkiisu aad ugu badan yahay ama uu kasoo galo dakhliga ugu badan dowladda dakhligaasi maxaad kaga duwan tihiin waxqabad ahaan dowladii hore wallaahi horta walaal waa sida aad sheegtay gobolka gabiile waxa uu ka mid yahay marka berbere laga tago waa meesha labaad ee uu ku yaalla kastamka kala baydhka kaasi oo runtii dakhli badan kasoo gala ee muxuu ahaayey dowladda dhexe kastamkaasi dakhliga kasoo baxa horta gabiiley wuxuuna gobol wax soo saar ha ahaato wax soo saarka kasoo baxa kulley waa uun waa waxyaabahan waxay u badan tahay beer roobaadka oo beer roobaadkana wuxuunay ku xidhan tahay hadba sida uu guguudoo iyo sarca wixii soo baxa taasina waxay ku xidhan tahay uun hadba siyaabaha dadku ay u beertaan u tabcaan laakiin ta adigu aad iminka u jeedo aan filaya inay tahay taa xagga dakhliga kastamka horta kastamka waxa kasoo baxa dowlada dhexe ayaa leh beersent yar baa laga siiyaa muxuu ahaay dowlada hoose dowlada hoose inta laga siiyaana waa inta ay ku daboosho mushaharooyinka iyo waxyaabahan yar ee horumarka ee iminka ay haddaba dee gacanta lagu hayo laakiin gobol ahaan ma jiro wax gobolka uga qoondaysan dakhliga halkaa kasoo baxa oo horumar loogu talagalay oo dowlada dhexe ay gobolka u goysay ma jiro maxaad kula talinaysaa bulshaweynta reer somalilan horta walaal bulshaweynta reer somalilan waan salaamayaa dhammaanteedba meel kastoo ay joogto waddanka gudihiisa ama daafaha dunida meel kastoo ay kala joogto waxaan kula talinayaa marka ugu horreysa hadday dibad yihiin iyo haddii ay waddanka joogaanba inay ka shaqeeyaan horumarka waddanka oo ay kow ka tahay nabadgelyada waddanka inay wada ilaashadaan marlabaadka inay ka shaqeeyaan waddanka horumarkiisa oo inuu waddanku horumaro hiigsado wadamada caalamka in qof kasta haddii oo wadaniya oo reer somalilan meel kasta oo uu joogo waxaan kula talinayaa inuu waddankiisa horumarkiisa ka qayb qaato oo goor walba niyadda ku hayo sidii uu waddankiisa u horumarin lahaa ayaan kula talinayaa waxaad haysataa fursad aad u qaaliya tim cadan yuus maanta waraysigan wuu kugu marti qaaday maxaa aad kaga faa'iidaysanaysaa ee aad halkaana kusoo gudbinaysaa tim cadan yuus walaal horta marka hore iyaga aad baan ugu mahadnaqayaa runtii shabakada tim cadan yuus aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan iyo wakhtiga ay had iyo jeer isugu hawsho inay ka shaqayso waxyaabaha waddanka arrimihiisa iyo wararkiisa inay aada isugu hawsho aad baan horta ugu mahadnaqayaa iyada runtii waxaanan leeyahay halkaasi hawshiinaasi kasii wada waxaanan runtii fursadaan uga faa'iidaysanayaana waxa weeye in kolleyba la wada shaqeeyo oo sidii waddankaasi horumarkiisa looga shaqayn lahaa un haddii ay saxaafad tahay iyo iyo haddii ay tahay dadweyneba in laga wada qayb qaata un baan ka
iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaysay nimco maxamed ibraahim dhammaantay ay dhammaantiin bahda timcadda news waxaa idin leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu